dowladda soomaaliya ayaa ismaaciilow maanta waxay deeq lacageed oo gaaraysa hal malyan oo dollar waxay u dirtay somalilan si wax looga qabto abaaraha ka jira gobollo ka tirsan somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid horudhac ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray axmed xasan colaad deeq lacageed oo gaaraysa hal milyan oo dollar looguna tala galay dadku abaaruhu ay ku dhufteen ee ku nool gobollada somalilan ayaa maantay laga qaaday magaalada muqdisho deeqdani oo ay iska soo ururiyeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa muqdisho ka qaaday guddi isugu jiray culamaauddiin ganacsato iyo qaybaha kale ee bulshada waxayna deeqdani lacageed gaadhsiin doonaan mas-uuliyiinta maamulka somalilan si wax loogu qabto dadku ay abaaruhu saameeyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ayaa ka hadlay deeqdani lacageed iyo qaababkii ay ku timid waxaanay tahay muhiimadda ugu weyne in loola gaadho dadkii ay baadka khaasatan weliba gobollada awdal iyo sanaag si gaara oo ay baadkii iyo maxaa la yidhaahdaa daaqii iyo cunto yaraantii iyo biyola-aantuba isugu biireen oo aafo qaran noqotay in la gaadhsiiyo waxaa weeyaan lacagtani maaha yacni maxaa la yidhaahdaa waa lacag hordhac ah lacagtan halka milyan ee doolara waa lacag hordhac ah oo loogu talagalay oo laga gooyey oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladda laga soo bilaabo madaxweynaha golaha wasiirada baarlamaanka shaqaalaha intaba ay iska gooyeen oo ay ugu deeqeen walaalahood si loo gaarsiiyo gargaarkan degdega sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid horudhac ah waxaa laga yaabaa in dhaweyd inay isweydiinayeen dadka reer somalilan oo lahayn maxaa ku dhacay walaalihii oo soo soconay intana waa hordhac waa qaybtii ugu horreysay ee intii dowladda ah tii shacbigu weli way hadhay oo iyadana insha allahu tacaala ay qaybtoodii ka qaadan doonaan wixii wanaaga aynii soo kordha waa wax annaga noo soo kordhay wixii dhibeedi ku dhacdaana waa wax annaga dhibteedii aanu idila qaadanayno oon idila wadaagayno
ugu dambayntii maxamed cumar carte waxa uu bogaadiyey go'aankii ay qaateen mas-uuliyiinta maamulka somalilan kaas oo ahaa in la hakiyo howlaha isdiiwaangelinta si dadka abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qabto waxaan jeclahay halkan inaan dowladda iyo madaxweynaha iyo dhammaan maxaa la yidhaahdaa guddidii soo jeedisay iyagana ugu hambaliyeyno go-aankay qaateen ahayd inay joojiyaan maxaa la yidhaahdaa diiwaangelintii inay joojiyaan maadaama abaaro ay ka jiraan khaasatan weliba gobolladaas oo ay noqotay inay dib loo dhigo si looga qayb qaato gurmadka abaaraha dowladda federaalki waxay mar walbaba diyaar u tahay inay idinkala shaqayso oo ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii loo samayn lahaa ama laisaga kaashan lahaa maxaa la yidhaahdaa wixii dhibaatee ee ku yimaada iyo qorshaha dheer sidii wax looga qaban lahaa abaarahan soo noqnoqonaya haddii alla axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba wafdigaasi siday deeqda lacageed ee loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan somalilan ayaa galabta kadegay ka degay magaalada hargeysa waxaana lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee cigaal waxaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye wafdigan oo ka kooban madax dhaqameed culamaauddiin ganacsato iyo xubno kale oo ka socda ururada bulshada ayaa waxaa madaarka cigaal ee magaalada hargeysa kusoo dhoweeyey xubno ka mida guddida la tacaalidda abaaraha ee somalilan ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha siilaanyo wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed oo soo dhoweyntii wafdigaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay inay tallaabadani tahay mid ka marakacaysa in dadka ku dhaqan koonfurta soomaaliya ay ka damqadeen saamaynta abaaraha ee somalilan waxaa kaloo iyana soo dhoweyntaasi ka hadlay oo wafdiga uga mahad celiya caawimada gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan maxamed shukri jaamac iyo sheekh xasan cabdisalaan oo labadooduba ka mid ah guddida gurmadka abaaraha geesta kale oday maxamed xasan xaad oo ka mid ah xubnaha wafdiga ee ka socday soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyey habka loo soo dhoweeyey islamarkaana waxa uu ka warbixiyey ujeeddada socdaalkooda soo dhoweyntiina iyo firfircoonidiina iyo dareenkiina wanaagsan waa ka mahad celinaynaa marka hore annaga waxaan nahay sida aada ogtihiinba wafdii saaga ka soo baxay magaalada muqdisho oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan sida hogaamiyaasha dhaqanka culamaa udiinka ganacsatada haweenka dhammaan adugu dad society-ga qaybihiisa kala duwan ah dareen kenya runtii wuxuu ahaa inaan idin soo gaarano waa ka tacsiyahaynaa inaanan waktigii loo baahnay imaanin oon hoogaa soo daahnay laakiin haddana waa nimiday waxaa kaloonu sheegaynaa oon rabnaa inaan idin gaarsiino socodkaanu ma aha doonankii ugu horreeyey bidn illaahi kariin waa dhigjoojin waa waa sikoorsa wax la dhihi jiray kuwo kalena waa imaan doonaan haddii alla idmo marka intaasna waa adiyan waxaan rabnaa inaan qadinon hormarino marka haddii qorar waa noo dambeeya sidaan isleenahay waxaan diyaar u nahay oon u nimiday annaga iyo dadka faraha badan oo soomaaliyeed oo koonfurtaas ku nool oon ka nimidba inaan idinla qaybsano xanuunka iyo abaaraha iyo shiddada ee halkan ka jirta hadda waxaan xasuusanaa oo weli aan muqdisho looga sheekaystaa ama dadka muqdisho aan marna dareenkooda ka baxaynin gurmadkii iyo sida u timideen hadda ka hor iyo weliba maalintii sida baahida loo qabay marka saamayn aan la hilmaami karnay ku reebta dadka reer muqdisho waxaa isna halkaasi ka hadlay sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha gurmadka abaaraha soomaaliya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waa waajib islaami ah inaan idiin nimaadno waan ku qasbanna sidaad idinkuba oogu qasbanaateen ood noogu timaadeen iyo annaguna oogu qasbannaho diintannadaana amraysa waa waajib wadani ah dadkani waa isku jismi keliya haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo soomaali ah ayaa nahay isku jismi ah isku dhiig ah ayaan nahay idinka soomaalilan ahaan haddii ammaantiina la tiriyo maantao dhan lama dhammayn karo sharaf iyo wax walba waxaa idinku filan arrinteenu isla ogay inaad lixdankii samayseen wafdigani ma sheegin cadadka iyo nooca caawimo ee ay sidaan waxaana markii dambe loo gelbiyey halkii loogu talagalay in la dejiyo abaaraha saameeyey somalilan ayaa galaaftay nolosha dad iyo duunyo walow ay ilaa shalay jiraan deegaano ka mida somalilan oo roobku ka da-ay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa